barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waa axad toddobada bisha may sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jaamac bulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka ololahan waxaanu ku bilownay inaanu ahayn dhalin dhalintaasi oo aanan isgaranayn markii hore laakiin ay midaysay ujeedka ah nadiifi boorama waxaanu hadafka iyagu ahaa boorama oo nadiifa wax lacaga wax uraa rag waxa jira nagu jira oo qurbaha ka yimiday waxaa jira rag nagu jira oo jaamacadaha ku jira qaar brofeseera qaar qalinjabiyey laakiin hadafkaygu waxa weeyaan nadiifi boorama sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka idinku haynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
goobaha codbixinta ayaa looga dareeray dalka faransiiska kadib olole aad u xoogan oo oo noqday mid ka mida ololayaashii ugu adkaa ee dalkaas laga galo waayadan u dambeysay waxaana hindisayaasha labada hogaamiye ee doorashadan ku loolamaya ay kala wataan ee codbixiyaashu ay ku kala dooranayaan ay kala yihiin in mid ka mida oo ku ololeynaya in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ama globalisationka ama dhinaca kale oo iyana raba in la qaado jidkaas ka duwan lagana baxo midowda yurub ololahan waxaa hadheeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada socdaalka iyo ammaanka labada murashax ee loo kala codaynayo ayaa kala ah emmanuel macron iyo haweeneyda sida aadka a uga soo horjeeda dhinaca muhaajiriinta ee marin leben
kooxda xag jirka ee booko xaaraam ee ka dagaalanta waqooyiga dalka nigeria ayaa sii deysay siddeetan iyo laba gabdhood oo ka mid ah gabdhihii ardada ahaa ee afduubteen sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii gabdhahaas ayay keeneen deegaanka shiboog oo ku taal xuduudda ay nigeria la leedahay waddamada jad iyo niger sarkaal u hadlay saraakiil u hadashay dowladda nigeria ayaa xaqiijisay sideenta gabdhahan sida uu soo xiganayo telefishinka c n n ka oo sheegay in ay warkaas ka soo xigteen sarkaal nigeriyana oo ka mid ah saraakiisha xaaladan u dhuunduleela sarkaalkan ayaa u sheegay telefishinkan in ay gabdhuhu hadda ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ee nigeria iyagoo ku sugan degmada banki oo ku taal xuduudka uu dalkaasi la leeyahay cameroon
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan haatanna barnaamijkii hibada iyo halabuurka ayaa idinku soo maqan waxaana toddobaadkan magaalada boorama inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar kood
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aan ku eegi doonno kaalinta dhallinyaradu ku leeyihiin horumarinta deegaanka gaar ahaan bilicda magaalooyinka barnaamijka waxaa maanta inoogu marti ah dhallinyarada kala muxiyadiin maxamuud aadan qaalib mukhtaar xasan daahir maxamed cabdi diiriye iyo maxamed cabdilaahi cabdi dhallinyaradaasi oo dhammaantood ka mid ah dhalinta u istaagtay iskuna xilqaantay horumarinta bilicda deegaanka iyo sidii magaalo nadiif ah ay u noqon lahayd magaaladoodu iyagoo ka damqaday khashinka faraha badan ee tuulan meelaha aan loogu talagelin khashinqubka dhallintan oo la baxday magaca nadiifi boorama ugu horrayn muxiyadiin adigoo ku hormari doona barnaamijkeennan maxay tahay sababta aad u doorateen ololaha horumarinta bilicda deegaanka ee nadiifi magaaladaada
anigoo magacaygu yahay muxiidiin maxamuud aadan qaalib haddii aan ka hadlo nadiifi boorama waa dareen wuxuu ku bilaabmay dareen ka yimiday dhallinyartii oo ka damqatay qashinka magaaladooda buuxdhaafiyey taasi oo ah inay ku rabin wax mansaba wax lacaga wax magaca cidna ayna aynu uga baahnayn waxa nagu dhaliyey markii aanu aragnay meel kasta oo magaalada ha ugu sii darnaato meelaha babligaa oo qashinkii uu yaallo muddo sanawaada taasi oo ayna cidna iska xil saaraynin qashinkii keliya aada mooddo uun xilka u weyne la saaray inuu yahay in lasii biiriyo dhulkaa markii aanu aragnay iyaa wuxuu soo socdaba qashinkii wuxuu soo gaadhay inuu kuugu yimaado gurigaaga hortiisii markaa annagu waxaan ku bilaabanay dareen oo aanu ka damqannay dareenkaana markii hore waxaanu ku bilownay laba qof oo keliya inama kaloo iyaguna xaafadda axmed salaan degan baa iyaguna dareen noocaasa qabay kadib dareenkiibaa isku kaayo keenay markaa waxaanu nidhi waa inu dareenkan sideenu bulshada ugu bandhignaa ka bandhigii wuxuu noqday waa nin aynu samayna maanta waxa lagu wada xidhan yahay waa media waxa dadka isgaadhsiiya waa media waxaynu samaynaynaa kaa alxamdulilah waanu ku guulaysanay magac baanu samaynaa nadiifi boorama oo ah dareen waxaanu isku dayna dadkii inaan isku keenno waxaanu raadsanay ciddii fikirkaa nala aaminsanaydee nala dareena den saasaan waxaan ku bilownay qashinkii magaalada yaallay muddo intee leeg ayaad ololahaasi wadeen
magacaygu waa mukhtaar xasan daahir waxaan ka mid ahay dhalinta nadiifi boorama ololahan waxaan wadnaa muddo hadda laba bilooda ololahan waxaanu ku bilownay inaanu ahayn dhalin dhalintaasi oo aanan isgaranayn markii hore laakiin ay midaysay ujeedka ah nadiifi boorama waxaanu hadafkayagu ahaa booramo oo nadiifa wax lacaga wax ururaa rag waxaa jira nagu jira oo qurbaha ka yimiday waxaa jira rag nagu jira oo jaamacadaha ku jira qaar brofeseera qaar qalinjabiyey laakiin hadafkayagu waxa weeyaan nadiifi boorama booramo oo nadiif un buna hamigayga iyo hiigsigaygu yahay magacaygu la dhaa maxamed cabdideeriye oo ka mid ah dhallinyarada ku midowday nadiif boorama haddaan isku dayo mogta markii hore horta nadiif boorama dhallinyarada waxay ku bilaabantay ahayd dareen bulshay marka hore ahayd say nabadu soo sheegeen laakiin haddana moogtahay wacyigii bulshadu ayaa ballaadhay marka dambe waa lasku yimid dhallinyaro badan baa isku timiday marka waxa lagu midoobay sidii wax loo wada qaban lahaa tiimal masab iyo laga doonayn iyo meel lagu gaadho intee in leegoo khashina oo tuulaa meelaha ka mid a xaafadaha magaalada boorama ayay idinka qaadeen
markaa waxaa lagu bilaabay meelo kooban laakiin marka dambe moogtahay afar sektare magaalada ee afarta sheekh ayaa isu qaybiyey marka iyagoo la abaabulaya guddida xaafadaha iyo moogtahay cidda xaafadaha ku nool ayaa moogtahay dhinac kastaba awoodida saareen oo dhinac isku baabuleen marka markii ugu horreyso horta in yaroo kooban ku bilown laakiin marka dambe xaafadaha iyo ciddii ku nooleyd ayaa moogtahay ka qayb qaatay tiyo ku jiraan dowlada hoosane moogtahay qaybe ka tahay marka wax adugu moogtahay way way koobnaydoo aad u ballaadhayd laakiin wax ka qabanay qayb ka mida ayaan hadda fulino moogtahay ka mid a qashiishkaa aada u buux laakiin weli in baa ku dhiman meesha
iminka khashinkii magaalada qaybo ka mida waad ka gurteen meelihii aad ka gurteen haddana khashinkii waa lagu soo celinaya bulshada ka qaadista aad khashinka ka qaadisaan mooyaane wacyigelin iyada lafteeda ma u samaysaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdi kana mid ah dhallinyarta nadiifi boorama horta dhibta ugu weyn ee taallaa waxa weeyaan haddii qashankii la qaado dhibta ugu weyn ee taalla waxa weeyaan sidii haddana loo ilaalin lahaa meeshii qashanka laga qaaday dhibta ugu weyn iminka na hor taalla kala dhallinyar ahaan waa taas bulshadana waxaan doonaynaa inaan ka wacyigelinno oo meeshii laga qaadaba xaafaddii deganeed inta loo yeedho ay iyagu ka ilaashadaan si ayna dib dambe loo soo dhigin
maxamed wuxuu sheegay in goobihii aad ka qaadeen qashinka xaafadihii ku dhowaa ay u samaynayaan guddiyo si aan dib dambe khashinkaanay meelaha u isticmaalin haddii awal meelihii ay isticmaali jireen laga joojiyo meelhay isticmaalayaan baad is leedahay muxiidiin
walaashiimaw xalka horta annagu aan ku baraarugnay waxa uu ka mid yahay uun waa qayb ka mid a xalka in qashinka loo helo xal haddii maanta aad qaaddo isla caawa la soo celinayaa dadka inta ugu badanna waxay ka cabanayaan ay ku weydiinayaan haddii aanu meeshii aan dhigaynay aada naga joojiseen yaa noo damaanad qaadaya waa iyose cidda naga qaadaysaa xalkana hortaagan weli laanahay waa taa
maxaad markaa xal u aragtaan in sidee khashinka lagu daweynayo ilan khashinkii waa idinka ballaadhan yahay idinka laftiinna yaa idinka caawinaya ee amase aad la tashi samaynaysaan si xal loo helo
bismillaah horta waa run oo fikir wanaagsan Een, hawshan iyada ah waa hawl ballaadhan hawshan waxaa u qaabilsanay dowladda hoose ee go- magaalada boorama iyo shirkadaha ay u wakiilatay waa hal shirkad weeyaan oo shirkadda horseeda Een, runaantii siaan magaaladeena ognahay waa afar sheekh oo magaalo aada u ballaadhan sheekh cusmaan sheekh calijawhar sheekh makaahil iyo sheekh axmed salaam maadaamay haddaba xaafaddii afartaa sheekh tahay magaaladiina ay sidaa u ballaadhan tahay waxaanu annagu iminka wadnaa inaanu la tashiyo la samayno shirkaddaa u qaabilsan oo iyo dowladdii hoose oonu dib ugu noqonno oo ololahan ballaadhan ee toddobada cishaana maalintii iyadu qabanqaabinaysay oo maayil ku horkacayo ku dhawaaqday inay sida ugu dhaqsaha badan leh go-aan ka soo saaraan ah in dadkaasi loo helo wax ka qaada qashinkii horta kow in shirkadii banishmentii la saaro ama si kaleba ha la idhaahdee shirkadaasi mataqaanaaye iyadu de hawsheedii sideed ugu wadato Een, dowladdii hoosena ay iyadu siday daba maanaj garayn lahayd dadkii annagu dhulkii waa nadiifnay meelo badan oo babliga jira oo aada ugu badan yihiin qashinku haddase maalin keliya aan ka qaadayna kontonska rogoyn ka badan oo haddana aan la moodin wax laga qaaday waxaa keenayna waa wacyigelintii bulshada iyo dadkii oo meel ay iska dhigaan qashinkiila marka hawsha xagga dowladda ayaan insha alla rajaynaynaa si wanaagsanna way u socon doontaa howluhuna waa ay wanaagsan yihiin dee kolley degdegi mayna waanu la kulmaynaa qaybahooda
magaalada waxaa ka jiray xanuunada shubanka oo kale ma is leedahay xanuunada shubanka iyo waxyaabaha waxaa keenay nadaafad xumada ka jirta magaalada iyo tuulooyinka ku hareeraysan taasi lafteedu abaabulkiina nadiifinta magaalada boorama qayb ayay ka tahay ma is odhan kartaa
hawshaa horta moogtahay shombiyoodku waa triirtu dhaariga la dhadaa waxyaalaha biyaha ka dhashay qashinka isku qumaya oo markii roobku iminka daayey markii hore de moogtahay wuxuu daraayibu ha u qallasanaa laakiin iminka markii een, biyuhu meelkaas ka soo dhaceen waxay imaaday ceelbiyood inay ku dhacaan moogtahay oo ay biyihii meelka isku imaadaan dabadeedna ay dadkii ama xayawaanka iyo ama ay isticmaalaan markaa taas laftirkeegu waa la odhan karaa waayo waxaa moogtahay markii hore war looma hayn moogtahay markay dhibti dhacdeen baa la gartay inay qashinka inay dhibaatana jirto marka taa laftirkeyga moogtahay iminka dardargelin baa wadaa moogtahay in marka hore waxa heedun balboora horta markii u horeysay wacyigan dadku ha ha ku dhasho dareenka noocaani ha ku dhasho moogtahay dadku abaabul ha sameeyaan ayay ahayd laakiin ima hadda waxa wadnaa moogtahay markii ugu horeysay in nadiifa- nadaafadda si ballaadhan een, loo maamulo iminka hadda laakiin waxaan doonaa magaalada inaan wacyigelin noocaa ka sameyno oo moogtahay sida dadku qof kastaba de gurigiisa iyo meeshiisa agahayd bisu adliiskaga hagaajin lahaa moogtahay oo qayb ka qaadan lahaa taasaan had- ayaa weli ku degan laakiin hadda waan wadnaa maxamed waxaa tihiin dhallinyartii een, magaalada dharkiinu cad yahay nadiif yahay iska xarigoonaya magaalada khashinka markaad ururinayseen ma idinkaa gacmihiina ku gurayey ma lacag baad bixinayseen oo cid waxaad adeegsanayseen muruqmaala tilmaan naga sii sidaad khashinka u ururinayseen inaad gacmihiina ku ururinayseen iyo inaad dhaqaale ku bixinayseen oo aad kuuli ku bixiseen horta in- inaan gacmaha ku guraynay fiidiyooyadiina laga duubay baa caddaynaya Een, ta kale aad leedahay ma dhaqaalaad ku bixiseen annagu wax dhaqaaloon horta haynaa ma jirto waxaan wadnaa waa dareen iyo fikir markaa markii ugu horreysay waxa naga caawiyey ee, shaqada ugu horreysaan ka qabanay seera ahayd waxaa naga caawiyey gaari- gaadiidkana siiyey horseed markii labaad de- een, maayarkaa noo yimiday waxaana isku kaayo keenay wuxuu ahaa shubanbiyoodkii markaa magaalada ka dilaacay Een, gaadiidka ugu badane wax ku guraynay waxa naga caawinaya maayarka insha allah Een, waan waan lagu mahadnaqaynaa iyo sheewasha wax lagu guray laakiin annaga ka dhalinyar ahaan nadiif boorame annagoo xaragoonayna ayaan haddana farahayga ku guraynay muxuudiin muddadaa iminka aad is-abaabulayseen ee labada bilood ahayd iyo wakhtiga aad ololaha wadeen oo toddobaada hawshiinu ma intaasay ku ekaan doontaa mise waxaad is leedahay waa mid sii socon doonta oo madhadhal noqon doonta
insha allah hawsha waxaan ugu talagalnay horta inay noqoto booramo nadiifa booramana sanad iyo laba sano iyo wax ka soo sokeeya aniga lama aha inay midna ku nadiifoobayso laakiin annaga dareenka iyagu waxa weeyaan inaanu aragno booramo oo nadiifa goobihii babligii ee wax la geynayay oo qashinkii ka dhowrsan oo aada u nadiifa inaan helno hamiga iyaguna waa uu sii soconayaa xar carqalad baa jirta oo na haysata annaga sidaa hadda walaalkay ka dhawaajinayay adna aadna weydiisay dhalinyar xaragoonaysaa siday u guri karaan qashin alla khayr ha siiye waxaan ku arkay dhalinyarta dhalinyar rag iyo dumarba leh oo aan weliba dumarka aada ugu mahadnaqayo oo aan innaba ka jicaanjixayn dhibka iyo qurunka iyo urta bartaa ka soo baxaysa inay marnaba daayaan taasi waxay igu dhiirigelisay weli inay jiraan dad damiirkoogu nool yahay oo wax qaban kara haddii ay helaan hogaamin saxa oo dhab ah oo dareen dhabi ku jiro haddii la helo waxaan ogaaday inay jiraan dad damiirkoogu nool yahay oo shaqayn kara
mukhtaar baan weydiinaya sidaa uu sheegay muxiidiin haddaad hoggaan ama se cidaas kaashataan aad weydaan oo maamulkii dowladda hoosa ama maamulkii gobolka soo lagama yaabo inaad ka niyad jabtaan mashruuciina nadiifi boorame
horta annagu waxa weeyaan mataqaanaa waa fikir waxa igu maadaamuu fikir yahay waxaanu aragnaa intaa oo kun oo dhallinyara oo facebooka iyo miidiyaha iyo meel kastiba soo dhigayso noo hambalyeynaysa naga mid ma ah laakiin annagu iskama saarana cid kastii oo fikirkaana la aaminsan waa naga mid cid kasta oo wax uun tala ah tusaale annagu fikirkeegu haddii maanta dowladda hoose iyo qaybahaas dee aan leenahay la tashada dee inoo suuroobi lagama yaabo marnaba inaan ka noqono hadafkaygu waa booramo nadiif intay doone ha qaato cimrigay doone ha igu gaadho waqtigay doone ha qaatee hadafkaygu iyo higsigaygu waa booramo nadiif
maxamed baan weydiinayaa ma la is odhan karaa maadaama dhallinyartii ay u badan yihiin dhallinyar bilaa shaqaa mashruucan nadiifi boorama waxaa ku jira inaad shaqo abuurataan ama aad shaqo ka samaysataan ayuu yahay mashruucan ma la is odhan karaa horta markii ugu horreysay maogtahay dad- bulshada waxa asku nimidna meesha maynahayde maogtahay qof kastaba wux iska leeyahay dana gaar u iska leeyaho maogtahay is- isagoo wato maogta laakiin annagu ma ahayn maogtahay de inaan ku gaadhno masab ama meel maogtahay maji ama jirano oo maogtahay qof de maogtahay dana gaara ku dhex wato qofna dana gaara kuma wadane waxaas ku kaakeynay bulshada intaan kasoo soocaneen meesha isku nimidna waxaydun keliya maogtahay dad- ee, ee, dareenkaa maogtahay nimidiya isku nimidnay wax qodo qofsiga buurama nadiif ayaan isku nimid meesha laakiin intayda isku dhex jirta afkaartii waxa ku dhex jiray marnaba qofna kuma dhex jirin ilaa moogtahay dee qof ama iyo dheeraynaya ama moogtahay isna daran gaar wax ku wata anu ismalin moogtahay qofaa shaqo ka doonay laakiin waxaan waa dareen bulsho oo ku midaysan si uma warabu nadiif loo helahay
maxmedow waxaa jira dhallinyar badan oo aan idinkala qayb qaadan ololahan nadiifi boorama dhallinyarta aan idinkala qayb qaadan iyo dadka weli meelihii aad khashinka ka gurteen ku soo celinaya khashinka maxaad farriina u dir lahayd haddii aan ku horeeyo dhallinyarta aan aan nagala qayb qaadin ee waan ku soo dhowaynaynaa waxaan leenahay walaalaha iyagaa tihiin naga mid baa tihiin ku soo dhowaada Een, dadka halkii meelihii qashinka ka qaadnay dadka ku soo celinayana waxaan leenahay walaalayaal een, waxaan iga baryaynaa inaanad ku soo celin oo aad qashinka een, guryaha ku haysaan si ay nii soo maraan shirkaddii ku shaqada lahayd ee qaadaysa imigana waxaan weydiinayaa mid ka mida dhallinyarta iyagoo aan ka qayb qaadan ololaha nadiifi boorama oo laakiinse la socday ee, wacyigelinta ay soo dhigayeen dhallinyartani baraha bulshada iyo shaqadooda kaleba maadaama aad ka mid tahay dhallinyartii la socotay dhallinyartan hawshooda iyo mashruucoogan nadiifi boorama ee aan ka qayb qaadan sidee dareenkaagu yahay sidaasee u aragtaa dhallinyarta
Een, waad mahadsantahay haashim Een, runtii een, dareenkaasi wuxuu noqday mid bulshada boorama ee inta damiirkoogu shaqaynayo soo jiita ololaha nadiifi boorama baraha bulshada waxaan ku arkayey een, dad kala jooga een, meelo kala duwan oo aada u taageeraya ololahaas waxaanu ahaa een, mid aad loogu begay oo dadkoo dhan soo wada dhoweeyeen runtii waxaan isleeyahay sidaa ay ololaha u wadaan ha u sii wadaan waanan ku taageersanahay
guud ahaan waxaan intaasi kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay doorka dhallinyartu ka qaadan karaan horumarinta deegaanka iyo bilicda magaalooyinka waxaana inoogu marti ahaa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idin leh sidaa iyo kulanti dambe oo xiise leh
aada ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka inooga soo diyaariyey magaalada boorama islamarkaana nala socodsiinayey duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhagaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaaka iyo caalamka kooxda kubadda cagta ee manchester city oo gurigeeda itixaad stadium ee magaalada manchester kula ciyaaraysa crystal balace oo kasoo boqoshay magaalada london ayaa shan iyo eber waxay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester city goolashan shanta ah shan ciyaaryahan ayaa kala dhaliyeen waxaana ugu magac dheer ciyaaryahanka kooxdanu ay ku duusho ee david silver oo maalmahan dhaawac ku maqnaa haatan kasoo laabtay sidoo kale waxaa xusid mudan in ciyaaryahan fisan company uu ka mid ahaa kuwa goolasha dhaliyey waa kabtanka kooxda manchester city waxaana ciyaaryahankan oo lagu tilmaamo lafdhabarka difaaca ee kooxdu ku taagan tahay uu dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la daalaadhacayay dhaawacyo isdabajoog ahaa hase ahaatee haatan waxa u muuqdaa inuu ku soo noqonayo kambanigii la yaqaanay islamarkaasina waxa ay kooxda manchester city haatan dareemaysaa in difaacoodu uu soo wanaagsanaanayo maantana kulamo xiiso badan oo dad fara badan oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallowdahi ay sugayaan ayaa waxa ay dhex marayaan kooxaha liverpool iyo southampton iyo weliba kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo gurigeeda magaalada london kusoo dhoweyneysa kooxda manchester united macalimiinta manchester united iyo arsenaal waa jose marinho iyo arsen wengare ayaa ah laba nin oo aan isjeclayn marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta isla markaasina macalinka arsen wenger weli waxa uu la-yahay kulan ka mid a horyaalka dalka ingiriiska in uu ka badiyo jose marino jose marinona waxa uu sheegay in uu ciyaarta ula ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee arsenal aanuu ciyaartoydiisa lafdhabarka u ah iskaga khasaarin doonin maadaama sida uu yidhi kulankaasi isaga aanu wax macno ah ugu fadhiyin kooxda sporti sion iyo kooxda kale ee las balmas oo ka tirsan horyaalka dalka sbainna kulan adag oo dhex maray sporti sion ayaa hal iyo eber ku badisay atletica madrid tirata leeg ay baar ayay ku martay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo kulan adag la ciyaartay valerial ayaa qeybtii hore ciyaartaasi waxay labada kooxood ku kala nasteen labiiyo hal oo waxaa ku sarreysay goolasha kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan leonel messi ayaa daqiiqadii ugu dambeysay qoobtii horena gool u saxiixay kooxdiisa barcelona hase ahaatee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday louis suares iyo messi oo rigooro dhaliyey ayaa afar iyo hal ka dhigay natiijadii ciyaartaasi kusoo gabagabooday kooxda kubadda cagta ee real madrid oo garanaada la ciyaaraysa guusha barcelonana ka caraysan ayaa waxay afar iyo eber kaga badisay garanaada ciyaaryahanada la kala yidhaahdo hemes rodriguez iyo alvaro morata ayaa min laba gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee real madrid xidigahan ayaa iyagu ah xidigo aan boos rasmi ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee real madrid hase ahaatee markastoo ay helaan fursad la mid a tii xalay waa ay ka faa'iidaystaan oo goolasha iskama khasaariyaan waxayna macalinka sinadiin sidani saarayaan culays ah in uu boos uga raadiyo ciyaartoydiisa koob iyo tobanka ah ee kulamada adag uu ku tashto dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooidila sidaa iyo nabad
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayay haatanna bal saaxiibka ismaaciil xuseen farjar aan ka codsaday inuu noo dulmara mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka mahadsanid jaamac goobaha codbixinta ayaa looga dareeray dalka faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mid a ololayaashii ugu adkaa ee dalkaas laga galo waayadan u dambeysay waxaana hindisayaasha labada hogaamiye kala wataan ee codbixiyaashu ay kala dooranayaan ka mid ah in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ama globalizationka ama dhinaca kale oo rabaa in la qaado jidkaas ka duwan lagana baxo midooda yurub ololahan waxaa hadheeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada socdaalka iyo weliba ammaanka labada murashax ee loo kala codaynayo ayaa kala ah emmanuel macron iyo haweeneyda sida aadka ah uga soo horjeeda dhinaca muhaajiriinta ee marin leben jaamac aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal haatanna waa xubintii heesaha waxaad kusoo dhawaataan hees aad u macaan oo wadajir noogu luqeynayaan allaha u naxariistay kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xarago
sida wada jirka ugu luuqaynayeen heesta abaal kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xarago waxay gebagebe u tahay idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen jaamac buulle jaamac anoo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abi kartan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayn waxaan kaga tegaynaa codadkaas macaan allahu naxariista kinji xaaji aadan iyo fanaanka kale ee la luuqaynaya cabdulaahi xarago